bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam shadalaa hoose hadda waa la joogaa waxaan leedahay odayaasha hawiyaana waxa ay wadeen xaq bay ahaayeen marka waxay leeyihiin maamulka goboleedka cid waliba meesha ay joogto inay iyo dad waliba meeshuu degan yahay iyo suu darisu yahay iyo suu isku xogo inay u tashadaan oo maamulka loo sameeyo waa tasuuq ku qorahayaa ayaguna haddee deegaankiina joogaan waxayna leeyihiin maamul goboleedkii shabeelle isteeg ayaa laga samaynayaa meeshaan iyagiiba asaga iyagiibaa jooga dadkii soomaaliyeed oo deganaa deegaankaa cid loo diidahaya lama arko haddee in lagu aqbalo oo dadkaan heshiiyo oo xabaddan la yska dhigo oo wanaag iyo sharaf iyo karaamo lagu heshiiyo oo wax la wada dhisto oo deganaan iyo magaranaysaa heshiis lagu wada socdo intaasaan soo jeedinaynaa shabeellaha hoose nimanka joogaa saasay diyaar u yihiin ma garan waa garta marka shabeellaha hoose dowladdu waxay u aqoonsatay maamulka xaruntiisu beedhabo ay tahay ee saddexda gobol
dawladda hadda waa bini aadan bini aadan weeye bini aadamkuna ama waa saxan yahay ama waa qaldan yahay deegaanka dadkii lahaa oo deganaa oo ilaahay siiyey oo ilaahay makaniyey isagoo jooga adiga waa lagaa qaaday oo qolo kalaa la siiyey oo deegaanka dadkii deganaa iyo hantidiisii iyo daarihiisii iyo dalkii ilaahaysiiya u hantay adiga waa lagaa wareejiyo dad kalaa la siiyey dawladda inay tiraahdo xaq maahan dawladna kuma ahan ilaahayna raalli ugama ahan dadkuna ku raalli noqon maayo dhaqanka saasa waxa weeye maamul goboleedka deegaanka dadka degan inuu heshiiyo oo uu ku heshiiyo oo u dhisto oo markuu dhisto ku dhawaaqo dawladda ay ku heshiiyo ay dadka degan heshiiyo dawladduna ay tiraahdo waa ku gacan sidoo aqoonsato saasaa la rabaa ee deegaan bad leeyahay oo uu badan yahay inay yidhaahda waa idinka dhaadno qolo kaletaa kuu beerina u wareejinay dawladda xalna uma ahan inay yeesho xalna uma ahan marka haddee dadka degan oo beelaha hawiye oo boqolkiiba siddeetankaa oo shabeellaha hoose degan tixgelin bay mudan yihiin in lala fafray mudan yihiin qaybkooda inay ka qaataan bay mudan yihiin dadka kaleo deganna in qaybtooda ay qaataan bay mudan yihiin sidaas in lagu dhiso laba shabeelle iyo banaadir waxaa la oran jiray ex banaadir banaadir baa la oran jiray waxaa la yii banaadir waa magaalo madaxaasima soomaaliyeed baa lagu sheegay labada shabeelle marka saasayna u kala maarmin deegaankana dadkii deganaa waa la yaqaanaa hadda dawladdu cadaalad ilaahayay ka fogaan dadkana ay isku dirin sidaasaan leeyahay ma garan axmed yiriyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka adinku haddaad tihiin dowladda federaalka ma idinkala tashatay heshiiskii lagu aqoonsaday maamulka saddexda gobol oo shabeellaha hoose beedhabo lagu hoosgeeyay
anigu ma garanayo ma joogin taas mana ogi mlagamana tashan haddii saa in la yeelaa xaqba mahanba ma baahan xaqba insaa la yeelaa waxa weeye isku dir iyo dadka in laysku diro oo laysku afeeyo oo cid walba dagaal la geliyo taasaan u arkaya maxaa yeelay hantidii uu asagu lahaa iyo deegaankiisii ninkii la yidhaha lagala fashan maayo dad kale loo meediyey dagaal inuu qaado wax ka uga sokeeya lama arko marka dawladdu iyo dadka isku dirin dagaal la qaado oo laysugu jabayay horseedin dawlad xalaala oo dadka u dhaxaysa ha noqoto deegaanka ayadu intayan nihin dadkaaa siino waxaan siinay ba iyo boqol baa siinay ha aragto ha dhex marto sarfayn ha u dhigto dadka degan ha aragto war adinku yaatiin ha yidhaahdeen dadkaan hawiyaha wuxuu qabaa boqolkiiba sideetan inuu degan yahay dal hawiye ay tahay deegaanka meesha la yidhaahda shabeellaha hoose ha mareynan ha ogaadeen haddii ay ma garanaysaa sidaas noqoto ciddii u badan hadday digil iyo hadda alla kuu reeba merifle ay u badan yihiin hawiye waa laga reebahayaa ee hadda alla kuu roya ha loo raro bayo bakool haddii ay u badan yihiin digil iyo hawiye u badan yihiinna ha iyagaa dhistay iyagaana degan ha loo daayo iyo dadka kale la degan qof waliba qaybtiis ha qaato sidaasaa laleeyahay xaggee cadaalad intaas ka badan lagu arkayaa yaa diidahayo intaas la yeeli maayo adaa inta lagu dhaco cod kale loo geenahayaa maxay taha waxaas ha la arko dadka dega dawladda nina diidi maayo waa dawladii haata dawlad kale dadkaan loo wanayo ayadaa u dawlada had cadaalad waa inay hogaan ku ahaataa cadaalad cidna inay u horaan cidna u daraan cadaalad horta labada gogaan u dhaxaysaa inay noqdaan meesha la yidhaahdo shabeellaha hoose degid iyo hawiye haddii iyo ciddii kale la degan waa in lagu saleeyaa dhismaheeda iyo waxqaybteeda in lagu saleeyo weeye laakiin aan meel kale loo rarin sidaas ayaan ku talinaynaa haddaana odayaasha beelaha wiye ma garata
waa gartay mas-uuliyiinta maamulka shabeelle state waxay sheegeen in magaalada marko iyagu ay xukumaan oo ay ku sugan yihiin maamulka koonfur galbeed oo xaruntiisu baydhabo tahana waxay sheegeen in gobolka iyagu uu hoos imaanayo oo baydhabo ay ka xukumayaan islamarkaana ay ka baxaan arrintaa marka maxaa ka imaan karaa
arrintaa waxaa ka imaan karaa arrintaas waxaa ka imaan karaa haddii garsoor la waayo oo garsoor cadaalada la waayo dagaal baa ka imaan karaa laakiin garsoor cadaalada waa in la helo dawladda ay garsoor cadaalada noqoto war dawladday garsoor cadaalada noqdaa liin hadduu aan leeyahay ummaddaa isku darinina war deegaanka sidii loo jooga arka war digil iyo hawiye nimanka la yidhaahda haddii looga badan yahay hawiye barqadhi buu ka asaxaabahaya barqadhi baan ka rarayna hadday iyagu u badan yihiinna u daaya maamulkooda ayagu ha dhisteen u daaya cid waliba meesha ay degan tahay oo u badan tahay ku tixgeliya sida sida uu dhigahayo dastuurka maamul goboleedka federaalka uu dhigahayo laakiin gobol baan ka rarno dadkii deganaa iyo hantidiisi iyo deegaankiisi oo dhan raro ayaan gobol kale u dhigaynaa ha laga daayo waxaas ma ahan cadaaladna ma ahan xaqna ma ahan wax dadku yeelayana ma ahan ummaddan ha ogaadeen inta ayagoo ay ka tali karaan inta shabaab haysta mooye ha u direen sharfeen ha u direen ha arkeen dadka deegaankiisa iyo guryihiisa iyo si uu degan yahay iyo geela ka soofaya iyo laba ku xaraysan iyo xoolaha ka soofaya iyo daaraha ku yaal iyo asabdooyinka ku yaal iyo sida loo degan yahay ha arkeen cadaalada ha sameeya haddii allooda leeyahay oo ummadda ya isku dirin dadkaani dad dagaal awal soo dhameeya weeye hambaa weeye hambadaas hadda soomaaliya dawladda isku dirin oo isku dhamayn cadaalad ilaahay dawladda ku ahaadeen lama diidana dawladna daadicsiya inay noqdaan baa la rabaa ayadaan kula talinayna mucaarad iyo faragtaag ma rabno xaqdarro inay iyagu hoggaan ku yihiinna ma rabno sidaa aadan cadaalad baan rabaa dawladda xaggiyo xaggay ka aadan cadaaladdaas iyo gasoorka waa gartay nabadoon axmed diiriya cali bal waxaad ka warbixisaa oo aad ka warantaa dadaaladii lagu doonayay sameynta maamul ay yeeshaan gobolada dhexe ee soomaaliya
gobolada maamul inay yeeshaan dadka joogaa diyaar buu u yahay waa loo gobol xarahayaa waa lasoo dhaweynayaa cid waliba waxay tiri waa soo dhaweyneynaa waana u baahannahay waana rabnaa waana loo diyaar garoobay anigu hadda gobolada dhexaan joogaa xiban iyo xeeb baan xogteeda ka warqabaa dadka kaleetana waxbaa iga soo warbaa iga soo gaadhay kulligood ra'yi aan kala har lahayn ay waxay qabaan maamul in la dhiso oo dalka la isugu yimaado oo gogol nabadeed la dhigo oo la heshiiyo oo maamul la dhiso oo deegaanka iyo dadka soomaaliyeed ku nool oo walaal noqdaan oo la midoobo intaasay ugulyihiin kulligood dadka waddanka degan sidaasay ugulyihiin